أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al'andalus kuwooda ugu doorka roon dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay iskahorimaad xooggan oo u dhexeeya dadka shacabka ah iyo malishaadka murtadiinta ayaa ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho khilaafka u dhexeeya dowladaha itoobiya iyo suudaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo malishaadka dacmu sariic lagu eedeeyey in weerare ay ka soo qaadeen saldhigyo ku yaalla gudaha dalka itoobiya kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay qaybta tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta munaasabadday fasax ku galayaan ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada ufurow ee wilaayada baay أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka dulqaacdaha sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada maliishaadka murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhabo waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan sidoo kale qarax ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ayaa lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada waxaana dhawaqa qaraxaasi laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi iskahorimaad xooggan oo u dhexeeya dad shacab ah iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen casaam carafaad wararka ka imaanaya degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan kuwa ku caanbaxay dhulboobka rag hubaysan oo guryahooda laboobay ayaa dhowr jaha ka weeraray maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan xaafadda warlaliska ee degmada dayniile goobjoogayaal ayaa sheegay in iskahorimaadkan uu yimid kadib markii dadka deegaanka ay is-abaabuleen oo qoryaha karneelada ah ee karbaha laga riday ay ku weerareen isku imaatan ay ku sugnayeen maleeshiyaadka murtadiinta ah jabaqda rasaasta ayaa isqabsatay inta badan xaafadaha warlaliska ee ku yaala guryaha ay boobayeen maleeshiyaadka murtadiinta walaalow warlaliska waxaan weligeyba waxaan weligeyba aanaaana maqlin oo aan arkin anigu shacab baan ahaye anoo wadada maraya xabad meesha igula qabsatay waxaanan weligeyba arkin baa ka dhacaya caawa muxuaha wadada warlaliska niyow hade kolley anigu hadda waxaan sheegi karaa on keliya in xabadda isku ridahayo hebel hebel baa dagaalamaya ma dhihi kara balse laakiin waxaa dagaalamaya niman hub waaweyn wata niman hub waaweyn wata laisu adeegsanaya mid aan weligey maqlayba ma aha wax dhacaya hataa hataa baasuuka laga riday wadada warlaliska oo waxaan arkay u gudbay dhinaca maaragtay tabeelaha oo markii dambe adigu markuu daqiiqad iyo uu maqnaa hataa neydiisi yeerays walaalow walaalow anigu khasaare aan xaqiijin kara ma jirto meel anigu aan marayay oo anigu gabaad aan ka dhigtay oo geedo caligaroobyo ku dhex yaallay oo aan dhex seexday laamihii caligaroobka hataa korkayga kusoo daateen oo sidii ay la gubaya oo kale muxuu ahaa muxuu laamihii caligaroobka hataa lagaga dhigay anigu oo hadda beerka dhul beerkan dhulka ku hayaa maya xabadda marna way istaagaysaa marna way bilaabanaysaa xabadaha dhacaya iyo wax la isu adeegsanaya bambada la tuuraya iyo wax yeeraya caawa meeshan wax ka yeeraya waxaan weligey maqlayba ma aha aniga ma dhihi karo khasaaraan kor taaganahay ma dhihi karo naftayda keliya ayaan kor taaganahay naftaydaan badbaadsanaya meel aan wax ku sheego ma arko laakiin xabadaha gaduudkooda markay dhacayaan hataa rasaasta gaduudkeeda hataa waa ujeedaa balse laakiin anoo dee warmoogiska ah oo iska lugeynaya meesha maray xabadii ula qabsatay anigu laakiin wax dhacaya anigu caawa wax meesha korkayga ka dhacaya waxaan weligey arkay oo ama aan maqlay maba aha hoobiyaal waa ka waaweyn yihiin wax lasu adeegsaday hoobiyaal waa ka waaweyn yihiin dhanka kale kooxaha mucaaradka ee la baxay golaha sabata bixinta ayaa reer muqdisho ugu baaqay banaanbax ka dhan ah dhulboobka kooxda ridada ay ka wada degmooyinka gobolka banaadir shariif sheekh axmed iyo xasan cali kheyre ayaa shacabka muqdisho ugu baaqay in maalinta axadda ay iskugu soo baxaan waddooyinka muqdisho ayna ka dhiidhiyaan dhulboobka dadka waxaan ugu yeeraynaa maalinta axadda soo socota oo bisha toban ay tahay tobanka meey in loo soo baxo si loogu gargaaro dadka la dulmiyey hoygooda laga barakiciyey bannaanka tuman iyo kuwa guryahooda dulumka lagu qaatay in ayaguna ay soo baxaan dadkuna ay soo baxaan Eh, qodobka saddexaad waxa waaye dadka halkan taagan waxay diyaar u yihiin mudaaharaadkaas inay hogaamiyaan inay hogaamiyaan oo iyagu dadka ay horgalaan oo goobaha mudaaharaadka uu ka dhacaayo ay tagaan nidaamkan wakhtigiisu waa dhammaaday dulmigiisi xaddhaaf uu noqday qofkii isku daya inuu shacabkaas dhibaateeyo ha ku xisaabtamo in lala xisaabtami doono oo aan looga haraynin waa inuu ogaadaa dadka dhallinyarada ah ee mustaqbalka leh haddaan mudaaharaad lagu oggolayn oo guriga aad deganada aan lagu oggolayn oo aan waxbarasho lagu siinayn oo koronto aan lagu siinaynin dowladnimadii waxay u taagan tahay macnaheeda lama yaqaan sidoo kale magaalada muqdisho waxaa ka socda baraka aad u xoogan oo ay saameynayaan dadka rayidka ee guryahooda la boobay waddooyinka caasimadda muqdisho ayaa lagu arkaya qoysas gaadiid xamuul ah ku guuraya waxayna sheegeen in xilli roobaadkan ay halis ku wajahayaan bannaanada muqdisho saaka soo barakacnay ani iyo ilmihayga yarad iyo dhalinyarada xaafadda saaka waxaan soo baray aniga iyo guryaheena iyo caruurteena iyo arigeyga baa wataa maanta adi waxaa kasoo tagay madaxa marka maanteena aniga cagaf ii soo gaartay taasina waxay ii noqotay niijab weyn iyo qalbi jab maadaama meesha ahayd horiga wax kusoo bartay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ilaa heer jaamacadeed oo gabagabe ah tanna waxay ii noqotay niijab weyn mana ka filaynin madaxweyneheena xasan sheekh maxamuud inay tani anay soo gaarayso aad iyo aad u xumahay maantana si saa'id uu niijibsanaa maadaama gurigii shan iyo labaatan sano ilaa konton sano ku nooleen laygu dhalay waxbarashada heer sood heer hoose ilaa heer dhex ilaa heer jamcada ku dhameeyey tanna aad noo niijibisay aniga macala familkeyga gaar ahaan aniga koox hurdada soomaaliya ayaa shaqa maalmeed ka dhigatay dhulbeebka xoogan ee ku haysa shacabka maatada ah ee ku dhaqan gudaha iyo duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho mahadsanid cazaam khilaafka u dhexeeya dowladaha itoobiya iyo suudaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo milijaadka dacmu sariic lagu eedeeyey in weeraro ay ka soo qaadeen saldhigyo ku yaala gudaha dalka itoobiya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed dowladda suudaan ayaa shaacisay inay u yeertay safiirkeeda u fadhiya adisababa kadib markii ay itoobiya ku eedeysay faragelin toos ah oo ay ku sameysay gudaha dhulkeeda xukuumadda kharduum waxay itoobiya iyo imaaraadka carabta si wadajir ah ugu eedeysay inay ku lug leeyihiin weerar loo adeegsaday diyaarado doronis ah oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee khartuuma muxiidiin saalim oo ah wasiirka arrimaha dibadda suudaan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in safiirkooda adisababa asiin ibraahim loo yeeray sabab la xiriira gardarada weerarka daroon ee imaaraadka iyo itoobiya kusoo qaadeen buu yidhi garoonka khartuuma caasim cawad cabdilwahaab oo ah afyaheenka rasmiga ah ee ciidanka suudaan ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay kasoo duuleen garoonka magaalada bahirdaar ee itoobiya islamarkaana fuliyeen weeraro cadowtooynimo ah oo ka dhacay gudaha hawada suudaan sida uu sheegay wuxuu intaas ku daray in diyaaraduhu beegsadeen goobo militari iyo rayida oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee kharduum difaaca cirka ayuu sheegay inuu soo riday mid ka mid ah dolooniska toddobiyo tobankii maarso baaritaan lagu sameeyeyna lagu ogaaday inay leedahay imaaraadka lagana isticmaalay gudaha itoobiya weerarkan ayuuna ku tilmaamay gardarro toos ah oo kalan ah madax bannaanada suudaan kana aamusi doonin mahadsanid marwaan kataa'ib ikhbaariye ayaa baahisay qaybta tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed filimkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariyah ayaa ah qaybta tobanaad muuqaalo taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayay kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariyah kaasi oo lagu soo bandhigay gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya muuqaalkan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib ku soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan filimka ayaa waxaa ka soo muuqanaya raashin qaybin ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal qoys oo ku kala dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanada booco iyo helo bannaan kuwaasi oo la siiyey raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho muuqaalka ayaa waxa uu si qoto dheer u muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta sidoo kalena sheegay baahida ay u qabeen deeqda la soo gaarsiiyey iyagoona mahadnaq ballaaran u jeediyey guddiga gurmadka abaaraha
bismillahi raxmaan raxiim ilaahay ku mahadsan ibraahim cumar colaad ayaa la yidhaahdaa insha allahu tacaala ilaahay aan ku mahadsan walaayada islaamka waxay noo keentay raashiin sokor bariis bur saliid ilaahay aan ku mahadsan mujaahidiintana ajir iyo ixsaanaad allah ka siiya magacayda maxamed xali xuseen oo deegaanka ceel cali degan xarakada raashiin bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid ayna siisa waa ku mahadsanta ilaah aanu ku mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم أحمد علي وايد إسلامك إلهي كرهن وقادو عايشين أي قرقر أي نسيين إلها معدس إسكالة الحمد لله رب العالمين إسلامك الله كرهن وقادو هذا الله نريد بيه كلنا وانا هيا إنه الله رب نسيه ودول كنا سمر شيئا الله نكبريه
بسم الله الرحمن الرحيم magaciigoo eh sheekh cabdiraxmaan axmed odawaay ka yimid tuuladii jicibuhu walaayada waxaa ina siisay raashinay noo keentay walaayada intaa saa inoo soo gaarsiisay waanu ku mahadsan tahay walaalihii inoo soo dhiibay oo noo soo gaarsiiyey ayagana maxadaanu celinaynaa waanu ku mahadsan yihin waxaana ka codsanaynaa wax kaleento intaas ka weyna inoo soo raadeen dadka abaara hayso abaar aad u kulula hayso walaayadan waana soo gaarsiisay waanu ku mahadinaynaa walaayadii islaamiga eh annagoo joogna ilo bannaan walaayada hadduu ilaah yidhaahdo waa ku mahadsan yihiin raashinkay noo keeneen ayna soo gaarsiin mahad waa ka gaarto beddelkeydina beddel khayr qaba allah u geliyo waana mahadsan yihiin
sidoo kale waxaa filimka ka soo dhex muuqanaya kelimad uu jeedinayo sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala maxaa la rabaa ilaahay inaan u laabanno inaan toobad keenno istikfaarta aan badinno ayaa la rabaa oo istikfaarsanno gacanta ilaahana deeqda ee roob barakaysan allahna siiyo intaas kadib dadka muslimiinta waa walaalo waa kal jasadi lwaaxid sida nabigeenna uu sheegay hal jir bay isku yihiin midda keentay walaalnimadaas iimaanka aan islaamnimadaas iimaanka walaal ku nahay in maanta xarakat shaabal mujaahidiin ay idiin soo gurmato oo raashin ay idinku deeqdo midda keentay waaye arakadu waxay ka shaqaynaysaa mujaahidiinta ay ka shaqaynayaan masaalixda dadka muslimiinta ah dhibkooda dhibuu u yahay wanaaggoodana wanaag buu u yahay iyagoo tabartooda yar tahay on dhaqaalo badan haysanin ay idiin soo gurmadeen dadka dadweynaha marka waxaa laga rabaa muslimiinta ah calal aqal u duceeyaan oo ilaahay u baryaan ilaahay inuu guuliyo gaalada dulmiga maarata lagu soo qaaday ee waddankeenna ku soo duushay iyo murtadiinta u adeegaysa oo kabaqaadka u ah in ilaahay subxaana inuu dulleeyo in ilaahay loo baryo la habaaro mujaahidiintana loo duceeyo
mahadsaned yaasir wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warka inoogu faahfaahinayo walaalkeen saadiq muumin degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna waxaa lagu soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta waxaana askarigan taa'ibka ah lagu magacaabaa cabdinuur saalax xaaruun askarigan ayaa si gaar ah kaga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ah qaybtooda milatariga waxaana uu ka soo howlgalay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya cabdinuur oo markii towxiidka loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa xusay in soo dhoweyn wanaagsan uu kala kulmay wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan isagoona baaq toobadkeen ah u diray saraakiisha iyo askarta murtadiinta ah ee uu ka soo tegey magacayga cabdinuur saalax xaaruun waxaan ku dhashay degmada elkabaar haddaan deegaankii wardhabeel waaya marka nimankaas waxaan ku beeray laba kulaad saddex bishii shanaad tababarkii waxaa loo ku jiray hiil shaqadii waxaa ahayd military asa ciidankayga marka meesha military nagu tababarayeed waxaana kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideednima ahayn kun sagaal boqol afartan iyo sideednima ahayn gobolada kasta meel kasta laga soo arooriyay may iyo maxay tiri isku jirin soomaali wax ka maqnaayo malishanta soomaaliya marka alxamdulilah meesha tababarkan wax aan lagu tababarayay adiga marka caqabadooyin badan kala kulan bala salaad la-aanta balwada la iska cuna agtaada xeshiiska la iskala soo fadhiisanaa lagu afuufaaya xanuun badan bakteriya badan ka qaada meesha xanuunka badan ay ugu dhacay aninamaan bal isticmaal weligiis bal aan isticmaalna u ahay aan ahay ayaga marka dadkan qamrada waxay caawaysiin xashiishkan waxay caawaysiin dhihi mahaan ani waxaan ka raacay madiina madiinaan ka raacay marka meel gatimer leelaa leegu qoray kabacdi caasalaa leegu qaaday wax lee geeyey xilweyna lee geeyey walaal dadka ugu yaraan bila dadka la qoraya meesha laisku dabageynay marka inta kadib adiga laba kuna wax yar dhiman marka noqonay kabacdi qoraalka la joojiyey tababarka meesha noowal furay haa bartaa tababarka noowal furay marka meesha intaas tababar ku jirnay alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana waa kasoo baxay aniga in ayaga aan la kaca aniga xamaraan tagay shaqalaana iska ahay aabahey ma degana hooyadeyna ma degana qaraawe oo kolli ilma adeer korle iska degneed meesha haddana uu ilan afar bilood shan bilood aan gaari bilaa shaqa la-aan ahay Aa, askar meesha joogtay waxay igu dheheen iyo ciidankan isku soo raac alxamdulilahi markii meeshii aan la- lugaha aan la galay ka bacdi aan isdhahay niyow meeshaan alxamdulilahi meel oo alxamdulillah ma soo gashay hadda walaayada islaamiga aan joogaa buu aqablay maya maya maya maya ma looga yaaba in dib mar kale u laabto maya aad aad boqolkiiba boqol maasha allah aad aad aa liisoo dhaweeyey shalay aan imaaday xalay waa gu- guri fiican iyo gogol fiican aa helay saabkii markan salaad dukada kabacdi waa liisoo wada intaa lii keenay alxamdulilah rabbi alcaalamiin wax wanaagsan alla kulma maasha allah meesha jir waxaan isleeyahay meeshaan boqolkiiba boqol aad aad aa lidiin soo dhaweynayaa caba cabsi iyo diinka baxa suubinina ninkii ama cabsi ay ku jirto meesha ama lagu dhibaateyn ay ku taalla wax ku dhibaataynaya malahan ninkii oo alxamdulilahi meeshaas tagay waxaan faraya in dib usoo laabtaan wallahi Wax bilahi baa ninkii kaamsan.
hadda bisha aan joogin kabacdi in meesha qorta as rabo aan aadaan ugu degaya wallahi boqolkiiba boqol ha iska dhaafaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa si xiriir ah u soo gaaraya xubnaha toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka cadowga allahna uu ku soo biiriyey safka muslimiinta mahadsanid saadaq munaasabaday fasax ku galayeen ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada ufurow ee wilaayada bay sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abu ayman macadka imaam sakaawi ee lagu barto qiraa'aadka tobanka ah waxa uu faracyo kala duwan ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya kaas oo ay ku xiran yihiin boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ku barta culumta qur-aanka wilaayada islaamiga ah ee baay macadkan wuxuu ku leeyahay ilaa iyo laba xarun xarunta labaad ee macadkan ee degmada ufurow dhowaan waxaa ka dhacday xaflad fasaxa sana dugsiyeedka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ay ku galayeen ardayda taasoo lagu qabtay howlka xafladaha ee macadka goobta ay ka dhaceysa munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ardayda imaam sakhaawi ayaa fasaxan ku galayay gebagabada fatradii labaad ee macadka ee degmada ufurow ugu horeyna ardayda waxa ay soo bandhigeen qeyb ka mid ah culumta ay ku barteen macadka عرف لي المد الواجب المتصل وما قدر مده هو أن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة وقدر مده خمس حركات شكرا جزيلا لك ما حكم الراي في كلمة منهمر حكمها الترقيق لماذا ترقق لأنها راء ساكنة وقفا وقبلها كسر أصلي اذكري مخرج الراء الراء تخرج من مخرج النون إلا أنه أقرب أي أدخل إلى ظهر اللسان يقول رادي عافو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قريئه أن يعلمه suldaan cabdulwaaxid macali xasan suldaanka guud ee beesha luwaay oo goobjoog ah xafladda ayaa si gaara ula dardaarmay ardayda ardayda ma ilaata dad deegaanka iyo dad kale kor ku kooy ma jiraan tuulooyinka lagu kooy deegaano kale lagu kooy si isan ka sabartan siin do-ayana insha allah ilaahay ilmigeena cafaa ka weel ilaahay ilmagana hasan bara ilmo kheer gaban allah san siiyo maysiinka do-ayana in isan walbarataan dada bayasuli ku dhiibahay walbarashada diidan ilaahay isan waafajiyey laakiin in isan weel unumay kala fadaane imaamu saqaawigii ufurowlaka qobode walaylisan bara iisan xafidaan reer ufurowna intama in ku faa'iidaysadaane نعمدن إلهي لسي سيشا غبشر بهت إن شاناي إن شاقاي إن إلهي إنك مهديان وإلهي إنك شكريان معلمين بدنا أنتو قالن جبيدية ما يفضانه إن ميلك ولا دتك برا أو أران إمام السقاوي فروح قالن جبيني أران الله أكبر intii ay kelimaad ka socdeen wuxuu maamulka macadka imaam sakhaawi soo bandhigay su-aalo dhex taalaha oo aalmarina lagu guddoonsiinayay waalidiinta goobjooga ahaa goobta hooyooyinka isku leh qur-aanka meegaas ayadood hag orortay oo xarfu shiin ku bilowdayan meega ayadood shiin ku bilowdaas afaru heesheg shahru ramadaan shahid allaahu shaakira liancumi sharca lakum min addiin sasahyan sheegdi lamadii dolar ku wareejiya umaadhan gibirtaas ku wareejiya lamadii dolar waalidiinta ha ka naagda haddana rega waay su-aalin waliba sheegasaana rega yuu macad alimaam sakhaawi farac jay ufurow ama la fuuray sanadka maalinta ballo wali maraasi ahaan la isku fadaay regaasku leh shaacir islaam hasulum بسم الله إلى رأيك أويتي haddii aad iska dayo su-aaliyadaa jawaabtiye macad sakaawi farac u furow may baa la furay rabiic alawal taariq lix kun afar boqol afartan iyo toddoba yowmuljimca ahayd waayahay bismillaah shaaciru lislaam dadaale su-aale boqolkiiba sagaal iyo sagaala ku jawaabi saas daraaddi waliba lenaa insha allahu usii jawaais tilsiye
ugu dambeynna waxaa xafladda lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale xaflado nuucan oo fasax ay ku gelayeen ardayda dhigata macadka imaam sakaawi siyaabo kala duwan ay uga dhaceen xarumaha macadkan uu ku leeyahay magaalooyinka jilib iyo buulafulay ee wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo baay aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abwa'iman warbixintiisana waxay gun iyo gabagabaayay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu